Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka dowladda Jubbaland ayaa ka warbixisay Kabi-qoraalka Hindis-sharciyeedka Xuquuqda Carruurta oo marxalado kala duwan soo maray. Xeerka ayaa waxa uu xuquuq siinayaa carruurta Soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana carruurta ka ilaalinayaa askaraynta. Wasiirka Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka dowladda Jubbaland, Cadar Ismaaciil Cabdulaahi ayaa ka warbixisay Kabi-qoraalka Hindis-sharciyeedka Xuquuqda Carruurta iyo marxaladaha uu soo maray.
xeerkan aan maanta u fadhino muddo dheerna aan kasoo shaqaynaynay wasaaraddu ay soo waday waa xeerkii caruurta ee jubbaland sida aad aragtaan caruurta soomaaliyeed ee jubbaland yaa maaragtay xeerkan yaan u diyaarinay sidii ay u heli lahaayeen caruurta soomaaliyeed khaasatan kuwa jubbaland wixii xaq iyo xaquuq ay leeyihiin in loo helo xeer lagu dhaqo oo dayac badan baa jira oo caruurta xaggeeda ka jira hadday waxbarasho tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo haddii ay noqoto maaragtay caruur ba lasaga shaqaysto oo ayagoo yaryar ah si maaragtay muruqmaal camal loo isticmaalo kuwa la askareeyo oo askarta iska dhex jooga waxyaabahaasoo dhan baa halkan iyo wax ka sii badan oo xaquuqdooda ahaan halkan kusoo diyaarinay hadda waxaan ansixinay xeerkii gudniinka gabdhaha waxyeelaynaya ama gabdhaha naafeynayay oo idinkaa u taqaaniin fircooniga laakiin annaga fircooni waa ka guurnay waxaan u guurnay gudniinka gabdhaha naafeeya ama waxyeeleeya aan uga gudubnay waana la ansixiyey maaragtay dhaqangelintiisa ayaa hadda yaan bilaaway yaan bilownay oon hadda rabnaa inaan dhaqangelinno oo goob walba iyo meel walba aan geyno xeerka ku xiga waa xeerkan oo ah kii caruurta waxaa ku xigaa xeerka naafada oo asagana gacanta aan ku hayno xeerarka ugu badan ama shuruucda dadka biniaadanka lagu dhaqa wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka ayaa maaragtay gacanta ku haysa annagoo u mareyna waddada ugu fiican oo maaragtay aanaanan annaga ahayn dad maaragtay ku xadgudbahaya sharciga islaamka iyo shuruudaha caalamiga ah intaba annaga maxay ahayday waxaan u nahay dadka ugu habboon oo maaragtay ogol in ay waddada ugu fiican ay maraan marka saasaa jirta xeerkan waad akhrinaysaan wixii aad u garataan in laga saxo waa saxaysaan dadkii u mudnaa ama muhiimka u ahaabaad tihiin wasaaradda cadaaladda oo kaleeta waa wasaaradda cadaaladda berri ka maalin loo celinaayey oo xeerkan iyada aqoonsiga siin lahayd markaanu golaha wasiirada geynayno ayadaa maaragtay warqad soo raacin doonta oo dhihi doonta waa sax ama halkaas ka bedel ama halkaa ku dar ama qodobkaa ka reeb marka xeerkan waxaan rabnaa inuu si wanaagsan uu gudbo caruurteennana ay xaquuqdooda helaan